bismi illaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuhu wacaana wanaagsan dhegaystayaal meel kasta iyo si kastaad noo dhegaysanaysaan ba halkani waa madasha lixdanka oo dhaxba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa sidoo kale lagu qaadaa wararka siyaasiyiinta iyo hogaamiyayaasha dhaqanka haddii loo baahdo waxaa maanta marti inoogu ah xildhibaan maxamed cali yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada maamul goboleedka jubbaland khadka telefoonka kaga jira magaalada london xildhibaan maxamed cali yuusuf kusoo dhawow madasha lixdanka
bismi illaahi raxmaani iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa waalmursaliin marwooyin iyo mudanayaal dhammaan walaalaha soomaaliyeed ee dhegaysanaya iyo maamulka golaha sigist ee isiiyey fursaddan qaaliga ah waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale dhammaantiin waxaan idin leeyahay ramadaan kariim marka hore magacaygu waa marka hore magacaygu waa xildhibaan maxamed cali yuusuf haddii taariikh nololeedkayga oo kooban aada u kooban haddaan idin siiyo sagaal iyo tobankii abril kun sagaal boqol iyo lixdan iyo sideed waxaan ku dhashay degmada buulaberde gobolka hiiraan ee soomaaliya markii saddex sano aan jiray kun sagaal boqol iyo kow iyo toddobaatankii aabbahay oo askari ahaa waxaa loo soo bedelay degmada kismaayo halkaasna wuxuu ka ahaa ciidanka badda dugsiga hoose dhexe waxaan ku qaatay bilaal oo kismaayo ku yaala dugsiga sarena waxaan ku qaatay khaalid bin waliid oo kismaayo ku yaala jaamacadna waxaan ku qaatay kaliningrad state technical university oo rushiya ku taala noloshayda in ka badan labaatan sano waxaan ku noolaa qaaradda yurub laakiin labada kun iyo sagaalkii markii la joogay wixii ka dambeeyey waxaan dib ugu laabtay oo aan deganaa degmada kismaayo oo aan ilaa iyo hadda aan deganahay intaas waa taariikh nololeedkayga oo kooban haddii aan dib ugu laabto taariikhda jubbaland magacan jubbalanddoonaa xildhibaane taariikhda jubbaland waad geli doontaa ku mahadsan tahayna taarikh nololeedkaaga oo kooban in aad nooga waranto waana kugu soo dhaweynaynaa madasha aan kuu saxee lixdanka ugu horreyn xildhibaan jubbalanda maxamed cali yuusuf aad ku qanacsantahay inaan kugu yeedhno mise xildhibaankii hore ee jubbaland maxamed cali yuusuf xildhibaankii hore ee ka tirsanaa maamulka jubbaland baanu kugu yeedhnaa mise xildhibaan ka mida iminka maamulka jubbaland
maya waxaan ahay xildhibaan ka mid a jubbaland baarlamaanka jubbaland ka tirsan
waa hagaag taarikh taariikhda jubbaland marka noogu noqo oo kooban walow dadku badiba ay ka dheragsan yihiin waktiguna uu beri limited yahay iyadoo kooban maxaad nooga sheegi kartaa
ha horta magaca jubbaland waa magac ay bixiyeen shisheeyihii dalkeenna damaca ka lahaa waxaana laisku oran jiray nasiib wanaag saddexdan gobol oo haddeer ee jubbaland ay ka kooban tahay markaas waxay ahaan jirtay south jubbaland oo ahaa ma halkeen hadda la yidhaahdo jubbada hoose iyo central jubbaland oo ahayd halkan jubbada dhexe hadda ah iyo north jubbaland oo ah halkan hadda ay gede ay tahay marka magacaas saas ayuu u yahay magac maaragtay da'weyn jubbaland waxay hormuud ka ahayd gobonabadoonkii soomaaliya oo xornimada maaragtay soomaaliya loogu raadinayey jubbaland waa meesha ugu saameyn badan oo dalkeenna markuu burburay dagaalkii sokeeye dhaawaca ugu badan waa gobolkii uu gaaray marka inkastoo aadan warbixin fiican iga siinin qaabka uu barnaamijku u soconayo haddii la ii fasaxo inaan aniga marka hore hadlo oo warbixin kooban aan halkan ka soo jeediyo markaasna la ii ogolaado waxaan ogolahay in wixii su-aal ii qabo oo dad i weydiinayaan inaan ka jawaabo marka saas ma ku wadan karnaa mise wax kala jiro waxaan ugu talagalnay barnaamijka xildhibaan adigoo mahadsan boqol kiiba boqol in aan su-aalo ka dhigano dabadeedna haddii markaa aan fursad kuu siino wixii adigu fariina ood raacinayso ama aad ku dhaadaayso ku darayso waxaan doonaynaa inaan kuweydiino waxaad ka mid tahay sida aad sheegtay su-aashaan kuweydiinaya xildhibaanada jubbaland waxaana jiray guux ka jira jubbaland oo xildhibaannimadaada iyo arrimaha caynkaasa waxaa nagu maqaalaa maanta in xildhibaanadu fadhiisteen oo xildhibaano aad ka mid tahay laga qaaday xilki maxaad naga siin kartaa information arrinta
taas horta wixii ugu dambeeyey oo maanta dhacay waaye soo kama fiicnayn inaan horta marka hore aniga inaan warbixin aan bixiyo ma garanayo hadda waktiga siduu idinku yahay idinka isna inaan waraysan ma og tahay marka marka aan warbixintan aad gocanayso ku soco iyada horreysiiba
waa marka warbixintayda aan wadan karaa soo maha
ha okay bismi illahi raxmaan raxiim horta marka hore si aynu u helno faham hordhaca ah waxaan isweydiinaynaa muxuu yahay baarlamaan muxuuse yahay xildhibaan maxayse tahay waajibaadka xildhibaanka anoo garanaya dad iga aqli badan iga aqoon badan inay maaragtay ay madasha ama golaha ay ku jiraan haddana waxaan rabaa faham kooban oo hordhaca inaan iska weydiino su-aashaas haddaan ka jawaabo oo qeexid kooban aan ka bixiyo baarlamaan waa madal siyaasadeed oo ay fadhiistaan wakiillo ay bulshadu soo xulatay xildhibaanna waa qof dareensan culayska ay leedahay mas-uuliyadda iyo dhaarta uu maray waajibaadka xildhibaankuna waa saddex kuwa ugu waaweyn waa saddex waa sharci dejin la xisaabtan iyo matelaad intaas markii ay tahay jubbaland haddaan wax yar ka bixiyo faalla waa maamul ka kooban saddex gobol jubbada hoose jubbada dhexe iyo gedo maamulada soomaalida u dhisan jubbaland waa maamulka keliya oo deegaankiisa ay ku dhaqan yihiin shanta beelood ee soomaalida waa maamul u eg sida qaansaroobaadka qaansaroobaadka waxaan ka wadaa waa waxay u eg tahay qaansaroobaadka quruxda waxa u yeelay midabada isku dhafan oo ay ka kooban tahay jubbaland qaansaroobaad bay u eg tahay waa maamulka keliya oo deegaankiisa uu deris la yahay laba dowladood oo waaweyn waa kenya iyo etoobiya waa maamulka keliya ee dekadihiisa looga adeegi karo dowladaha bariga iyo bartamaha qaaradda africa waa deegaan metropolitan ah waa deegaan leh qiimaan qiimayn deegaan siyaasadeed geo strategy iyo qiimayn deegaan dhaqaale geo economy bulshada soomaaliyeed dhibaatooyinkii ka soo gaaray colaadii sokeeye qaybtii ugu weyneyd waxaa ka qaadatay jubbaland okay iyada oo xaaladda jubbaland ay caynkaas tahay ayaa waxaa maaragtay laga dhisay maamul heshiis ay ku yihiin xubnaha matela beelaha ku dhaqan jubbaland maamulladii waagaas u dhisnaa soomaalida uu ugu weynaa maamulka dowladda dhexe ee federaalka ah iyaga oo siyaabo kala duwan u xiisaynaya oo misana iskhilaafsan ayaa dhammaan waxay isku dayeen inay raad ku yeeshaan maamulkaas curdunka ah oo dhismaayey shiddo walba ha loo maro qaraj walba ha ku baxo waxay ku dambaysay in maamulkii uu dhismo isla markaasna uu noqdo mid aqoonsi ka hela maamulladii soomaalida iyo beeshii caalamka waxaa jirtay dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan jubbaland ujeedkii ay u dhisteen maamulku wuxuu ahaa bal in la yagleelo nabadaynta beelaha ku dhaqan gobolkaas oo colaadii sokeeye aad u saamaysa iyo in lala dagaalamo argagixisada iyo xagjirka iyo in la dejiyo sharciyadii lagu dhaqi lahaa maamulka iyo in la dhiso mu'asasaad dowladeed ama instituushano dowladeed ujeedka maamulka loo dhisay waxaa kale oo ka mid ahaa bal in si daacad ah looga shaqeeyo arrimaha bulshada oo dadweynaha lala qaybsado dhibaatooyinka ay ka midka tahay gaajada iyo jahliga iyo cudurrada in si buuxda loo dhiso hay-adaha garsoorka loona madax bannaaneeyo shaqadooda in la helo maamul ku shaqeeya daahfurnaan iyo isxisaabin talada in loo celiyo dadweynaha oo iyagu ay noqdaan kuwa naqshadaynaya handisada sawirka uu maamulkooda yeelanayo waxaa kale oo laga sugaayay jubbaland inay cudud u noqoto ambaqaadka dowlad dhexe oo federaal ah oo soomaaliya ay leedahay jirtay waxgaradka iyo siyaasiyiinta reer jubbaland inay guddoonsheen in mudane axmed maxamed islaan uu noqdo madaxweynihii ugu horreeyey ee qabta hoggaanka maamulka isla markaas uu horseedo ka noqdo howlaha lagula dagaalamaya argagixisada mudane axmed madoobe lagama sugayn dhismaha hannaan leh dowlad wanaag laakiin waxaa laga sugaayey oo keliya inuu la dagaalamo al-shabaab maadaama noloshiisa uu ku soo qaatay jabhadayn oo uusan aqoon kale lahayn waxaa laystusay inuu isagu yahay ninka keliya ee ka saari karay jubbaland caqabaddan laakiin nasiib darrada dhacday oo aanan la filaynin ayaa waxay tahay inuu dhex fariistay magaaladii kismaayo oo halkaas uu ka urursaday lacagihii cashuurta waxaa halkaas ka ku curyaamay maamulkii la filayay inuu ka curto deegaanka jubbaland waxaa hoos u dhacay hankii loo qabay maamulka waxaa yaraatay kalsoonidii beesha caalamka iyo dowladaha dariska ah oo ay ku taageerayeen maamulkan hantiilayaal iyo waxgarad u dhashay gobolladan oo ku rajo weynaa inay ku soo laabtaan si dhismaha deegaanka ay uga qayb qaataan dib ayay uga gurteen ciidamadii shisheeye ee qorshahooda uu ahaa inay muddo nala joogaan waxay la'yihiin dad uu laxajeclo u hayo dalka oo kala shaqeeya sidii ay u ururin lahaayeen degmooyinkooda markii uu maamulkii noqday fadhiid curyaan ah ciidamadii la dhisay oo jubbaland waxay isu beddeleen awood lagu caburiyo dadweynaha ku dhaqan magaalada kismaayo warbixintayda waxaan ku soo gebagabaynayaa kaftan oo aad looga yaqaana kismaayo wuxuu yahay oo lagu kaftamaa dulmiga yaalla soomaaliya boqolkiiba sagaashan iyo shan wuxuu yaal jubbaland shanta soo hartay shanta percentage ee soo hartayna markii ay maalinnimadii soo meeraysato gobollada kale ee dalkeenna habeenkii waxay u soo hoydaan jubbaland marka waa ku kuu soo wareejiyey walaal wado waa hagaag xildhibaan maxamed cali yuusuf aad iyo aad baad umahadsan tahay warbixintaa dheer oo aad soo diyaarisay oo halka ka akriday oo dhegeystayaasha soomaaliyeed ee boqolaalka ka badan ee ku dhegeysanaya aad la wadaagtayna waa soo dhaweyneynaa waana ku mahadsan tahay dhegeystayahalkaad nagala socotaan weli waa madasha lixdanka oo dhaxwa lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa maantana martina ugu ah xildhibaan maxamed cali yuusuf oo ka tirsan xildhibaanada maamulka jubbaland xildhibaan yuusuf waxa weeye buuq baa indhoga ka jiray jubbaland xildhibaanimadaas halka ku haya maantana waxaa maqaalo nagu ah in xildhibaanadu ay fadhiisteen oo laga xayuubiyey xubinnimadii xildhibaanada iyagoo u cuskaday maamul dumin maxaad xog naga sii kartaa arrinkan meeshu kasoo bilowday iyo halkan uu ku intahooday
ha walaal horta maanta arrinta ka dhacday hoolka baarlamaanka jubbaland waxay ahayd masraxiyad ama riwaayad oo maaragtay la jilaayey dhowr arrin oo sharci darro ah ayaa meesha ka dhacay kow horta waxay tahay baarlamaankeenna wuxuu ku jiray fasax oo fasaxii ramadaanka bisha ramadaan maalinkii ay dhalatay laba maalin ka hor baarlamaanka fasax ayaa la geliyey internetyada waa ka fiirin kartaan meel walbay ku qoran tahay in fasaxii ramadaanka la galay baarlamaankii oo fasax galay in xildhibaanadii lasoo ururiyo oo laisu keeno horta qalab dhacay bay ahayd waa qodob qodobka labaad waxay ahayd kooromka oo lagu fariista annaga tiradeenna waa toddobaatan iyo shan baarlamaanka waxaa lagu fariisan karaa ugu yaraan soddon iyo siddeed xildhibaan inay soo xaadirto xildhibaanadii maanta meesha fadhiyey ma ma ayan dhammayn soddon iyo siddeed qodob kale oo waxay ahayd oo dastuuri ah ama xeer hoosaad ah oo la jibiyey qodobka saddexaad waxay ahayd doodda meesha la keenay doodda meesha la keenay waxay ahayd laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka jubbaland in la yiri xilka ayaa laga qaadayaa annaga sidaa og tihiin jabhadna ma nihin qabiilo ishaysto oo isqabsadayna ma nihin waxaan nahay maamul maamulkaas ummad baa wada dhisatay waxay samaysteen waxa la yidhahda dastuur dastuur waa taqaanaan waa heshiis ummadeed ummaddii deegaankaas deganayd rubac qarni markay dagaalamayeen bay markii ugu dambeysay waxay dhigteen dastuur dastuurkaas marka waa in la wada ixtiraamo haddii xildhibaano la yahay haddii madaxweyne la yahay haddii shacab la yahay qolo walba waa inay dhinaceeda ka haysaa oo ka ixtiraamtaa dastuurkeenna inkastoo uu yar yahay oo sagaashameeye qodob uu ka kooban yahay misena qodob dhan waxa jira ka hadlaayo xildhibaanka sida uu ku weyn karo xubinnimadiisa waa qodobka soddonaad waxaan aniga samaynaya ma aha ee wuu qoran yahay internetka haddaa google garaysaana ka helaysaan wuxuu u qoran yahay marka sidaan idhegaysta si fiican xildhibaanka wuxuu xubinnimadiisa ku weyn karaa afar qodob waaye qodobka koowaad inuu geeriyoodo si fiican u dhegaysta qodobka laba haddii intaas wax dhaafsiisan ay timaado anaa beenlow ah oo mujtamaca soomaaliyeed hortooda been ka sheegay haddii ay dhacdo ina sida aan u sheegay u qoran yahayna hadda waxaa been sheegay marka ciddii maaragtay maanta hawshaas qabatay kow qodobka koowaad waa inuu xildhibaanka geeriyoodo ayuu xilkiisa ku weyn karaa qodobka labaad wuxuu yahay inuu isaga iscasilo oo iscasilaad uu isaga dalbado qodobka saddexaad waxa weeye in maxkamad ay xukunto laguna xukumo xukun shan sano oo ciqaab ah ama xarig ah maaragtay dembigiisa uu yahay afar sano ma aha afar sano iyo bar ma aha afar sano iyo toban bilood ma aha waa shan sano iyo wixii ka badan markii xildhibaanka dembi noocaasa uu galo xildhibaannimada wuu luminaya oo maxkamad ay xukunto qodobka afaraad wuxuu yahay laba kal fadhi oo sanadkii baarlamaanka wuxuu qabtaa laba kal fadhi kal fadhigiiba wuxuu socdaa ugu yaraan afar bilood micnihii afar bilood iyo laba bilood oo fasax ah iyo afar bilood oo kale markii uu ka maqnaado waa toban bilood oo isku xigto markii uu baarlamaanka ka maqnaado weliba sabab la'aan sabab la'aan haddii ay sabab jirto ama uu xanuunsan yahay ama uu soo cudur daarto ama probleem kale uu haysto ma quseeyo qodobkaas waa laba kal fadhi oo isku xiga markuu sabab la'aan uu maqnaado marka intaasba wax aanan ahayn baa maaragtay maanta rawaayadda lagu soo bandhigay annaga horaan u sheegnay baarlamaankeenna xor ma aha wuxuuna xor ka ahayn oo faragelin toosa ku hayo madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam marka taas ayaa dhacday oo sharci darro ah
marka si aan ku fahano xildhibaane waxaanu codsanaynaa jawaabaha inaad noo soo koobkoobto waktiga daraadi si aan u fahano waxaad leedahay wixii maanta ka dhacay meesha sharci ma aha wax xiloo layga qaadayna ma jira sidaa miya
waa saas waay saas oo cad wey haa oo sito sharcina aan kugu sheegay
okay haddaynu dib u noqonno marka arrinkani meeshu ka soo bilowday guuxani in dhawaalaba uu ka jiray deegaamada jubbaland waxaa soo baxayay odayaal dalbanaya in magaranaysaa arrintani ayan sidan ahayn ee sidan ay ka duwan tahay oo qaarkood deysimo iyo hogaamiyayaal dhaqam iyo caynkaa ay ahaayeen oo ka cabanayaan qabiil ahaan markii hore xubinnimada xildhibaannimo yaa ku doortay adiga xukuumaddanaa ku dooratay ma qabiil baa ku keensaday ma dad baa kuu codeeyo cid baad ka guulaysatay yaa xubinnimada ku keenay baarlamaanka markii hore
horta baarlamaankeenna waa baarlamaankii ugu horreeyey waaye mandatkeennana waa afar sano laba sano hadda way noo dhamaatay laba ayaan san kala barkii ayaan maraynaa qaabkii aan ku nimid wuxuu ahaa qaab lagu magacaabay qaab degmo oo shan iyo toban degmo oo jubbaland ay ka kooban tahay oo xildhibaano loo qaybiyey qaabkaasoo runtii ahaa qaab cadaaladda aada uga fog beelo soomaaliyeed oo badanna maaragtay ay cabasho ka muujiyeen marka annaga aniga beesha aan ka tirsanahay xubnaa la siiyey xubnahaas marka iyaga ayaa maaragtay soo xushay iyaga ayaana saas uga mid noqday oo baarlamaanka saasaan kusoo galay
marka jawaabta waxay noqonaysaa adiga maxamed ahaan yaa kusoo doortay macvood baa lagu riday oo dad baa kusoo doortay ma isim baa kusoo nominate gareeyey oo dadka kaasoo dhex xulay oo meesha ku keenay ma dadkii meesha joogay iyo xukuumaddii markaa meesha kasii talinaysay baa kusoo saartay yaa maya walaal ha beesha ayaa la siiyey xubin marka beesha dhexdeeda ayaa marka ka shirtay xubintii marka halkaas u buuxin lahayd aniguna saasaan kusoo galay
goormaa mucaaradnimadaadu bilaabatay adiga waxaanu warka ku haynaa maxamedow in muddo aba arrinkaabu inuu socday aanu ahayn arrin iminka kusoo booda oo jiitamayay inaad mar hore dawladda ka keentay dhaleecayn ilaa conton case qaadanaya oo informationka saanu ku hayno mar kale adigoo ka dhex khudbadanaya ma baarlamaanka maalin microfonka in meesha lagaaga dhex qaaday way muuqanaysay dhawaalaha mucaaradadaadu halkee kasoo bilaabatay
walaal runta marka aan kuu sheego anigu laba sano waxaan ku shaqaynayey si kal iyo laab ah oo maaragtay yacni volunteer ah ayaan ku shaqaynayey wax allaala wixii contribution aan halkaas ku dhisi karo oo aan maaragtay ka geysan karo ayaan maaragtay ku kadayay hadday khibrad noqoto hadday aqoon noqoto haddii wax kale ay noqoto waa ku shaqaynayey oo mucaaradnimo kama aanan bilaabin waxaan waa soomanahay bilson waaye magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa lixdan iyo sideedii cod oo mudane axmed maxamed islaam walaalkay madaxweynaha jubbaland codka siisay oo madaxweynaha ka dhigtay oo u dooratay codkayga inuu ku jiray oon ka mid ahaa marka ma aha aniga waxayga wax soo bilowday wakti hore ma aha laakiin wax isa soo tarayey oo marba marka ka dambeysa ma aragtay soo xumaanayey awoodna aan u yeelan waayey inaan saxo oo cid walba oo ay qusaysay inay maaragtay arrintaas wax ka qabato dhagaha ay ka furaysatay marka soo bilowday marka maxamed ma sanadkan ay ku jirnaba kii la soo dhaafay waa
maya adigu waa lixdii bilood oo ugu dambeysay
muxuu salka ku hayay marka salka muxuu ku hayay oo arrinkaa haddii aad frontier ahayd oo waddanka contribution aad aad ku samaynaysay oo madaxweynaha adigu aad doortay sida aad noo sheegtay oo halka hawsha ka socotay maxaa kugu dhaliyey mucaaradnimadan aad ka noqotay againista maamulka
walaal waxa igu dhaliyey waxyaabo fara badan oo haddeer halkan aanan kusoo koobi karin waxaa ka mid ah waxaan hadda idiin sheegay xildhibaanka sidiisaba wuxuu ku shaqeeyaa matalaad wax la yidhaahdo ama xisbi buu matalaa ama urur buu matalaa ama degaan ama gobol ama qabiil waxbuu matalaa marka waxa ugu horeeya oo lagugu xisaabinayo waxay tahay dadkii adiga aa matashay maxaa u qabatay duruufahoodii inta xildhibaanka ahayd maxaa ka qabatay maxaa ma aragtay u samaysay maxaa ka bedeshay noloshooda xisaabta ugu horreyso afar sano kabacdi ku hor taallo waa taas aniga marka waxa ila soo gudboonaatay dhibaato weyn oo joogto ah oo aanan ka soo raayinaynin oo ka soo darayso maalinba maalinta ka dambeyso oo dadkii aniga aan guud ahaan wakiilka u ahaa ama aan matalayo reer jubbaland gaar ahaanna kuwii gaarka aniga aan u matalayey oo isoo doortay dhibaato joogto ah oo maaragtay aanan kasoo raynino lagu hayo waxbaa nagala wadaagi kartaa maxamed adoo soo koobaya jawaabaha dhibaatada adiga iyo familigaaga gaarka war
ha waxa weeye waa cadaalad daro oo unlimited ah waxa weeye boob oo laga boobayo dhulkoodii iyo guryahoodii iyo boosaskoodii iyo beerahoodii laga boobayo waxaa ka mid ah dil waxaa ka mid ah barakicin waxaa ka mid ah kufsi waxaa ka mid ah yani intaas oo broblem iyo wax ka badan oo yaa marka cidda idinka sida gaarka idin taargetsanaysaa waayo xukuumadda
waa xukuumadda uu odayga ka yahay axmed madoobe ma waxa kufsiga idin geysanaya waa xukuumadda miya
waa ha ciidankii dawladda baa waxaa lagu soo fasaxayaa oo ummadda ka oo la rabay inay cadaalad u sameeyaan oo ay ilaaliyaan oo ay difaacaan oo ay goboladoodii u xoreeyaan baa waxa waaye waxay ka shaqaynayaan oo loo fasaxay oo maaragtay shaqo looga dhigay inay dadkii intay kusoo hoos noqdaan waxaas aan idiin sheegay ay maaragtay ku ay kula dhaqmaan ay ku sameeyaan iyagoo ka haysto
okay waana si wacan baan u garanay jawaabta maxamed dhegeystayaal halkaad nagala socotaan weli waa madasha lixdanka waxaana maanta marti noogu ah mudane maxamed cali yuusuf oo kamid ah xildhibaanada maamul goboleedka jubbaland maxamed warar kale waxay sheegayaan mucaaradadaada walow adigu aadan carabaabin inay salka ku hayso niman suldaan sheegtay oo kal hore laga masaafuriyo deegaanka jubbaland kabacdii markii halkaa sandalo iyo wax laga asaasay ismaandhaaf dhex maray dadkii deegaanka oo de xukuumadduna ay horkacaysay iyo nimankaa sheegtay inay yihiin suldaan beeleed arrinkaa laisku khilaafay kabacdina laga masaafuriyey cadha arrinkaa aad ka cadhootay baa arrinkaa kasoo bilowday baa laleeyahay sidaas sax miya
maya maya waxaan saxbi kama jiraan arrintaas sanad ka hor bay ahayd waxaana markhaati aan u gashanayaa wixii ka dambeeyey markaas in badan oo ka dambeysay inaan baarlamaanka aan maaragtay ka shaqaynayey dowladdana aan la shaqaynayey wax badan oo howl ahna aan qabanayey isma qusayso arrin dhaqan iyo arrin siyaasadeed isma qusayso
okay warar kale waxay sheegayaan maxamed in adiga laftaada beesha aad tidhi way soo dooratay xildhibaankai markii hore iga dhigeen originally qofkay usoo propose garayna aanad ahayn ee ay beeshu gabadh keensadeen oo soo diyaariyeen kabacdii xilliyadii kaambeynku soo dhawaa gabadhii shil baabuuriya waxay gashay caynkaa oo dhakhtar iyo waxaa adigana sidaa booska inaad kusii haysid lagu soo geliyay halkaana khaladku uu first place ka yimi arrinkaan maxaa ka jira
waxba kama jiraan arrintaas waa been waay aan sal lahayn
okay warar kale waxay sheegayaan adiga iyo madaxweynaha maamulka jubbaland mudane axmed maxamed islaan axmed madoobe inuu dhexdhexaadiyo inuu damcay dhowrkii cishaa lasoo dhaafay maalinaha cayinayn ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarki arrinkaasina uu suuroobi waayey sababo dhinaca ka yimi maxaa ka jira arrinka
anigu ma ogi meel maaragtay cumarna aniga ima oran arrintaas ima sheegin laakiin way jireen dad kale oo arrintaas maaragtay iisoo bandhigay laakiin cumar anigu ma arag ma aanan maqan
waagaag waxaa kaloo maqaale nagu ah jubbooyinka sida loo yaallaa waa qaab beeleed sida dhaxma soomaalidu ay yihiin walow jubbooyinku ay kasii duwan yihiin iyaguyo ay dhaqamo leeyihiin ka adag kuwa soomaalida degaamada kale qaarkood beeshana adigu aad ka tirsan tahay ee beesha harti isin bay leeyihiin guud oo ugaaska la yidhaahdo arrinkaagan cabashadan iyo waxaanaad ka sheekaynayso waxaa nagu maqaalaa ugaaska inaan lasoo gaadhsiinin maanti dhowda xataa odayaashu ay ka hadlayeen arrintaada oo qaarkood yacni ay ka kaceen ugaasku xataa inuu sheegay inaadan soo gaadhsiinin ama warqadii ay saxeixayeen cuqaashii caynkaasi aanu saxeix ma jirtaa inaadan ugaaska gaadhsiin beesha harti ee jubbaland marnaba cabashadaada mise way gaadhay si kalaa xudhac
ugaaska markii odayaasha ay shiraayeen ka mid buu ahaa oo la joogay waana maaragtay waa wada hadallay odayaasha meesha jooga oo dhan baan martiqaati gashanaya waa wada hadallay weliba waxaa jirtay isaga iyo markii hore warqadda inayan ku qornayn oo nabadoonnada keliya ay ahaayeen isaga iyo garaad cali aar oo isagana isimkeenna ah isaga ayaa markaas wuxuu yiri warqaddan hala soo bedelo anigii garaadkana hana lagu soo qoro waana wada saxiixaynaa marka markii dambena ma uusan saxiixin anigu ma garanayo hadda sidai ku dhacday laakiin boqolkiiba sagaashan iyo sagaal odayaashii dhaqanka oo beesha way wada saxiixeen
okay warqadda waanu aragnay mudane maxamed oo mediaha la soo geliyey way saxeexeen odayaalkii lakiin ugaaska booskiisa wuu banaanaa ma saxeexnayn dad badanna waxay ku fasireen taa macnaheeda inaanay ansax ahayn adiguna siaad horeba noogu sheegtay waxaad sheegtay in beele kusoo numunad garaysay oo meesha ay ku keeneen oo aad qaab beeleed ku soconaysay waana madaxii ugu sarreeyey ee beelaha aad kasoo jeeday ee deegaankaadka haddii cabashadaadii aanu ugaaskii ogeyn oo saxeexin maamulkiina aad sheegayso inay wax boobayaan oo wax kufsanayaan oo wax laynayaan oo beeshiinii duulaan lagu yahay credibilityga arrintani sidee buu noqonayaa marka
maya walal saa u dhegeysid ma aha beesha aniga aan ka dhashay waxay leedahay shan iyo labaatan xarig waay ama dab shan iyo labaatankaas qolo walbo oo ka mid ah waxay leeyihiin nabadoon nabadoonnadaas ayaa maaragtay ay ka go'daa talada reerka oo dhaqanka marka isimadana waxa weeye waa saddex laba ma aha garaad iyo ugaas iyo suldaan saddexdaas ayay maaragtay beesha leeyihiin suldaanka waa suldaankaas la masaafuriyey oo maaragtay maamulka ay masaafuriyeen labada isin oo kale oo haray buu ka mid yahay ugaaska hadda a sheegaysid weliba ugaas kumeel gaar ah weeye ugaaskeeni waa dhintay mar dhow ayuu dhintay xaaji xuseen boqow allah u naxariisto welina garaad cusub laguma caano shubin ugaas cusub laguma caano shubin marka waa kusime axmed siraad marka nin dhigiisa oo isagoo kale ah oo isagana ah garaadka harti ayaa saxiixay iyo nabadoonadii oo boqol kiiba sagaashan iyo sagaal saxiixay marka warqadaas meel laga dura ma laha aragtidii beesha iyo wixii ay qabeen beesha ayaa maaragta ku qoran meel laga durana ma laha maaragta oo oga banaan qof wax ka sheegi kara
wagaag si wacan baan ufahanay maxamed arrinka waxaad moodaa markii horena inaanay wax luga kulahayn baa tidhi suldaankii la masaafuriyey iyo arrinkiisii adiga mucaaradnimadaadu iminkana waxaa ka dhadhamaysa carabkaaga in aad tidhi beesha halkaas aad kasoo jeedaa saddex isin bay leedahay oo suldaanka iyo garaadka iyo arrintaasna waa arrinkai ay isku khilaafeen markii horeba oo keentay masaafuriska iyo halka inaan la odhan karin carabkaanad ku ballaadhinaynin hawshaad halkaas salka ku haysaa weli
maya maya absolutely absolutely salka kuma hayso annaga dad haddeer meesha tegay ma nihin qarniyo ayaan degennahay taariikh ayaan leenahay google gare maaragtay saldanada beeshaas hadda aan ka hadlayno haddeer google gare marka waxay hor yaalla adoo ku haysta kaagaa dhigaalka ku wanaagsanee maxamedow imika waxaa hor yaalla maqaal dheer oo ku saabsan arrintaa iyo deegaamada iyo beesha adigoo kasoo jeedida harti iyo jubbooyinka de waxaa keliya oo jiray ugaaska iminka dhawaan dhintay allah naxariisto xaji xuseen boqow ayaa ugaas u ahaa halka isin bayna lahaayeen dadyowgu walow cuqaal iyo hogaamiye dhaqameedyo hoose ay lahaayeen ugaaskaa keliyaa jiray harti garaadna ma lahayn suldaanna ma lahayn irida keliya laga soo galaa ugaaskaasay ahayd marka qolyihii faruurayay oo maamulkuna ay masaafuriyeen qaarkood arrintaadani salka inay ku hayso suuragal maaha miya maxamed
absolutely suurtagal ma aha haddeer doodeenna ma aha suldaan waa lahayn jirnay iyo ma lahayn jirin doodeenna ma aha okay horeen uga soconayna marka su-aal kale ku weydiinaya isim dadkii siyaasiyiinta ahaa ee degaamada ama adiga beesha kaala soo jeeday beesha harti kamid ahaa waynu ognahay wasiiraa jira xayn ah wasiira ku-xigeenaa jira xildhibaano kalaa jira yaa kugu weheliya kacdoonkan ad wado adigu
walaal horta saan kuu sheegay qofka markuu xildhibaan yahay oo golahaas baarlamaanka jubbaland uu fadhiyo wuxuu ku fadhiyaa magaca maaragtay jubbaland mar haddaad dhaaratid adigu beel waa ka baxday sidaas darteed aniga hawshaan horeyna waa u sheegay warsaxaafadeedkeyga waa ku sheegay ayadoo baractica ahna mar dhow ay soo baxaysaa hawshaan xildhibaano badan ayaa igu weheliya oo waxa aniga aan dareensanahay dareensan dhibka aan arkaya arkaya hawsha meesha ka socotana og mar dhow baana maaragtay indhaheena maaragtay ay arki doonaan hadduu alla idmo ha laakiin maxamed waa isla su-aashii xildhibaanada marka laga yimaado jubbaland oo heer state iyagu ah cabashadaadu salka waxay ku haysay cabasho beeleed ma ahayn cabasho aada xildhibaan ahaan ku cabanaysid waayo beeshaydaa tacadiya loo geystay dhul baa laga boobay kufsi dil caynkan barakicin beel bay ahayd xildhibaano kalaa jiro kasoo jeeda beeshaada isku beel tihiin oo iyaguna xayna walow tiradooda aanan hubin imika siyaasiyiin baa jira heer wasiiro iyo ku-xigeenno iyo taliyayaal ciidan iyo caynkan yaa kugu weheliya arrinkan oo kamid a madaxda beesha mise kelibaad ku tahay
firi aniga markaan daaranayay waxa weeye annaga babar uma inaan dhaaran oo maaragtay beesha hal qof haw dhaarta lama oran aniga keligay baan dhaartay ilaahay hortiisa waxaan ku dhaartay inaan maaragtay danta dalka iyo dadka iyo diinta inaan ka shaqaynayo waxa aan hadda aniga aan ka hadlayna haddii awr saxaafadeedkayga dib ugu noqotid ma aha aniga beesha aan ka dhashay keliya ma aha reer jubbaland mindolow ilaa iraskinboni brobleemada yaalla ayaan ka hadlay marka taasna xildhibaano badan ayaa maaragtay ila qabo haddii ay dhehaysid maxay kale yihiin iyo meeqay yihiinmagacyadooda imika aad meshingaraysan dooni mayno lakin hadalkaagi hore waxaa ku jirtay in beeshaada adiga si gooniya loo taargetsanayo oo barakicin iyo dhulboob iyo hantikaqaad iyo caynkan iyo lagu hayo afkaad ku hadlaysaana uu yahay afkii beesha si aad u difaacdo halkaana lagaaga imanayo arrinka iminka waad bedeshay miya
maya ma aanan bedelin taas iyo iyo tan waa isku xiran yihiin walaal waxa waaya beeshayda waxay ka mid tahay beelaha jubbaland oo dhibkaas boobka iyo barakaca iyo dilka iyo kufsiga iyo waxaas uu shiddo ah ay ku maaragtay ay ku socoto bay ka mid yihiin marka waxaa naloo sheegay hadda ka hore in aad damacday inaad jubbaland dhexdeeda aad saxaafadda la hadasho oo dhammaan saxaafaddii ay diideen inay kaa qaadaan warfidiyanadii wax warbixina ama interview ah dabeedadna si aad war saxaafeed usoo saarto aad xamar u duushay ma jiray arrinkaas
ha way jirtaa arrinkaas saddex iyo labaatankii bishii abril aniga baarlamaanka hortiisaan ka istaagay waxaan ka sheegay laga bilaabo maanta oo saddex iyo labaatanka bishii abril labada kun toddoba iyo toban ah inaan maaragtay ahay xildhibaan mucaarad ah oo muxaafidnimadii laygu ogaa baarlamaan dhan oo war muxaafid ah inuusan testi usan lahayn dhadhan marka aniga in laygu ogyahay inaan ahay xildhibaan mucaarad ah halkaas marka markaan marin weliba mucaarad aan wax duminaynin oo wax dhisaya marka halkaas marka aan maraayo doodii waa layga istaajiyey ninkii maalinkaas shirka guddoominayay oo guddoomiye ku-xigeenka labaad ahaa mudana cabdi baaley uu iga istaajiyey wuxuuna ii diiday hadalka inaan sii wato intaas markaan sameeyey waa u sheegay waxaa idhi amay ku fiican tahay aniga in la ii ogolaado inaan baarlamaanka dhexdiisa waxa aan qabo inaan ka sheego oo saasna ay maaragtay xeer iyo sharci tahay iyo dastuur mayuu yidhi maaragtay laguma ogolo ee georgi arrintaas lama ogolo marka waxaan ku yidhi marka waxa keliya marka oo ii furan waxay tahay inaan marka banaanka ka hadlo oon saxaafadda aan ka hadlo oo hadalka aan banaanka isu soo marino waxay rabta sameey igu yidhi anigu waa baxay anigoo magaalada kismaayo joogo ayaan waxaan damcay inaan hoteelada magaalada aan ku qabsado war saxaafadeedkayga oo inta aan xamar ka sheegay anigoo kismaayo joogo inaan inaan sheego waa laiga hor istaagay waxaa iga hor istaagay nabad sugidda hoteeladii dhan waa la ii diiday xataa gurigeyga inaan ku qabsado wariyaasha waa loo diiday ninkii ninkaas u tago oo war ka qaado waxaa la yidhi maaragtay dhib baa loo geysanaya marka intaas markay dhacday aniga waxaan ku qasbanaaday marka si aan xorriyatul qowl aan u helo inaan xamar soo aado xamar la iigama daba harin waxa waye dowladdii baa iga daba timid madaxweyne ku-xigeenkii jubbaland iyo wasiirkii maaliyadda oo jubbaland ayaa xamar yimid saxaafadda madaxa bannaan ayay maaragtay korotadgareeyeen waa idiin sheegaya aniga waxba ma qarinayo tvd tviyada universal iyo home cable way diideen inay iga qaadaan maaragtay war saxaafadeed waxayna igu yidhaahdeen annaga laysinkaa nalagala noqonaya oo jubbaland marka magacaaga nala soo gaarsiiyey naga raallahow kaama qaadi karno marka anoo muwaadin ah oo xildhibaan ah oo maaragtay xor ah oo caasimaddii soomaaliya jooga ayaa maaragtay waxaas laygula dhaqmay nabad sugidda waa isoo wacaysay waa ihandadaysay xaggee degan tahay xamar xaggee ka joogtaa maaragtay hoteelkee degan tahay xaafadee degan tahay micnaheeda waa garanaysaan marka waxaasoo dhanba oo waxa laigu sameeyey oo oo abuse ah marka waxay igu kalifay marka inaan muddada aada waday maxamed mucaaradnimadan isaad sheegtay hawl badan baa kula soo deristay oo heer lagu diido saxaafadda iyo codkaaga inuu banaanka usoo baxo iyo sida aad sheegaysid handadaadan ay kusoo dilayaan saa hadalka u dhigtaye nabad sugidda iyo caynka ama ha ahaato xildhibaanada kale gebi ahaanba qabiilooyinka o dhan marka laisku daro maamulka jubbaland ama siyaasiyiinta kale oo xukuumadda ka tirsan cid kugu wehelisaa kacdoonkan ma jirta whatso ever level ay yihiin
ha
yaa kugu weheliya
waxa igu heliya xildhibaano badan baa igu heliya
oo iyaga codkooda aanu sare usoo bixin weli
ha
waa hagaag iminka maxaad yeelaysaa maxaa kuu qoshaysan xildhibaanadii maanta la fadhiisiyey walow adigu aad ku tilmaantay sharci darro inay tahay kooramkiina aanu dhammayn dembi lagaga xayoobiyo xildhibaannimadana aanad geysanin haddana taasaa dhacday maanta xildhibaanadii way fadhiisteen cod gacantaaga ayaa lagaga xayoobiyey xildhibaannimadii xarunta jubbaland buuna ka dhacay adiguna saa filaya waxaad ku sugan tahay iminka waddanka dabadiisa waa maxay tallaabadaad qaadaysaa
tallaabada aan qaadayo waxay noqonaysaa tallaabo sharci ah alxamdulilah maanta dalkeena dowlad dhexe oo federaal ah ayaa ka dhisan institutionkii garsoorka waa shaqaynaya waxa hadda a ogtihiin mar hadda isbuuc aan laga joogin in sideed xildhibaan oo federaalka ah maxkamad socotay dacwadeeda ilaa iyo shan bilood kadib in maaragtay iyagoo xildhibaano ah oo shaqaynaya oo baarlamaanka ku jira in maaragtay maxkamadda sare ay ka joojisay xildhibaannimadii kuraastiina dib loogu celiyey in dib maaragtay loogu tartamo marka maxkamaddaas ayaa maaragtay waa hay-adda garsoorka dalkeena ugu sarreyso jubbaland waxay ka mid tahay shanta maamul goboleed oo soomaaliya u dhisan maxkamadda sare annaga waa dacwooneynaa xeer ilaaliyaha guud oo qaranka ilaa maxkamadda sare ayaan u gudbinaynaa dacwadeena hay-adaha internationalka ah oo soomaaliya ka taageera amniga iyo dhismaha dowladnimada ayaan u dacwooneynaa annaga ma rabno halgankeena waa halgan dimuqraadi ah waa halgan maaragtay dowladnimo in lagu helo ah waa halgan cadaalad in lagu helo ah marka marka annaga qaabka noocaas ah ayaan u wajahaynaa oo si peaceful ah nabad ah waana ku kalsoonahay inay taas ay shaqaynayso oo haddaan dib ugu noqdo gaab qaabka hadda aad sheegtay oo gacantaagga ah adduunka meel ay ka jirto ama ay ka dhacday xildhibaan xildhibaan gacanta u taagayo ma jirto xildhibaanadeenna waa dhiban yihiin waxa weeye waa dad iyaga dhan maaragtay bakdin iyo laaluush iyo adajuglayn ku shaqaynayo horaana u sheegnay waxaan inay dhacayaan intaasaa tusaale idinkaga filan aniga iyo xildhibaan cabdiqaadirba waa sheegnay maamulkan iyo wuxuu samaynayo iyo waxa ka suurtooda iyo waxa meesha lagu hayo marka xildhibaan xildhibaan kama qaadi karo madaxweyne xildhibaan kama qaadi karo qabiil wax kama qaadi karo shuruucdaas aan idin sheegay waa xildhibaanka uu ku weyn karaa xasaanadiisa intiina lama soo marinwaxaydudhownahay barnaamijka maxamed gebagabadiisa iyo dhegeystayaal nagala socotaana weli waa madasha lixdanka waxaana maanta martina ugu ahaa mudane maxamed cali yuusuf oo kamid ah xildhibaanada maamul goboleedka jubbaland maxamed kacdoonkan adigu aad kelida ku tahay inta magaciisa aanu hayno walow aad sheegtay dad aan codadkooda soo shaacbixin weli inay kugu heliyaan muxuu ku wajahan yahay ma in dawladda la bedelo oo la sido dawladdan uu hogaaminayo axmed maxamed islaam ba ma in iyada wax laga bedelobaa ma qaab kale oo qarsoona weli ay magaranaysa ay soo bandhigin see wax u doonaysaan idinku marka
walaal annaga waxaan u doonaynaa waxaan annaga u halgamaynaa oo aan doonaynaa in waxaa meesha ka jira oo cadaalad darrada ah oo dulmiga ah oo maaragtay fawdada ah in maaragtay la bedelo laakiin qaabka lagu bedelayo inuu noqdo qaab wadatashi iyo maaragtay ilbaxnimo iyo isfahan ah in lagu bedelo oo qaab fawdo ah annaga jubbaland dadkeena way kasoo daaleen dagaal iyo shiddo iyo colaad iyo barakac way kasoo daaleen waxaad ka wadaa in ficiladan aad ka maamulka cabanaysid la bedelo in ficiladan aad ka cabanaysid la bedelo miya mise waa in maamulka la bedelo iyo madaxdan hogaamisay
jubbaland reform bay u baahan tahay jubbaland isbedel ayay u baahan tahay Een, xagga maamulka waxa ayaa waaye waste of time ha axmed madoobe iyo rejiimkiisa een, waddankan ehel uma aha Een, dowladnimada ehel uma aha Een, soomaalinimada ehel uma aha sharci iyo waqtigeeda ugu yar dastuur in daraadii la isbuucan baan ixtiraamo u fahanay taa een, laba su-aalood keliya ay hadhay gabagabadii barnaamijkana waaye.
waynu kusii dhownahay Ee, haddaad fariin diraysana insha allahu tacaala iyadana fursad gaaban baan kusii doona haddii alla idmo suuragal ma tahay maxamed inaad ku noqoto kismaayo inaad samayso xil wareejin salmiya
weli waxaad moodaa inaadan ku qancin een, anigu inaan ahay xildhibaan sharci ah Een, anigu waa lay doortay xildhibaan baan ahay ee, dadka dhan way garanayaan afar sano maanbayd baan haystaa afartayda sanona xilka een, waxaan ku weyn karo een, afartii qodob waa kuu sheegay marka wixii aan intaas aanan ahayn een, anigu xilna kuma wareejinayo mana layla iman markaad karo, akhrido mana fahmi karo qodobkay maanta ninkan.
ku cuskadeen arikalkii maanta ay ku cuskadeen xildhibaanadu waxaad Mm.
moodaa inay ku cuskadeen qodobka sa- een, saddexaad nuqdadan qodobka soddonaad nuqdadiisa saddexaad ee ah qarandumis bay ku cuskadeen xildhibaanadu maanta iminkana waxaad ku dhawaaqday inaad jubbaland uga baahan tahay reform Igu- igu soo celi rajiibka xagga ah.
qodobka hee
waxay ku cuskadeen qarandumis waxa la yidhaahdo xildhibaanadu Ha.
adna waxaad Hmm.
sheegtay in jubbaland ay u baahan tahay reform saa hadalka u dhigtayna wuxuu ahaa in axmed madoobe iyo rajiibkiisu ehel uma ahae la bedelo labadaas miyaanaysan lahayn
Een, walaal fiiri een, hal qodob hadda si fiican i dhegeyso hal qodob oo kelimada la yidhaahdo qaran dumis qaran dumis la yidhaahdo haddii dastuurka jubbaland from a to z xarafka ugu horeeyo ilaa xarafka uu ku dhammaado ilaa xarafka uu ka bilowdo haddii laga helo qaran dumis kelimada la yidhaahdo waxa waaye sidaas ayaan maaragtay kulligeen i dhegeysta caawa sidaas ayaan maaragtay aan aan xilka maaragtay aan uga tegayaa anaa is- iscasilay haddii laga helo laakiin idinkana waxaa ku qanacdaan haddii kelimadaas laga waayo qaran dumis wax la yidhaahdo haddii laga waayo inay iyaga yihiin kuwa qaranka duminayo oo maaragtay een, faashiliinta ah oo u baahan in waddankaas maaragtay een, taladiisa laga wareejiyo intaas ku qanca
okay waa hagaag dhegeystayaal waxaan kusii dhownahay barnaamijka gebagabadiisa halkaad nagala socotaan welina waa madasha lixdanka magaalaaba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa maantana marti inoogu ahaa mudane maxamed cali yuusuf oo ka mid a xildhibaanada jubbaland maxamed su-aashii ugu dambeysay gebagabadii haddii beeshii kusoo namuneed garaysay markii hore adiga maxamed ahaan sidii aad sheegtay oo kaa dhigay xildhibaanka iminkana uu guuxu ka jiro odayaashu walow ay isku khilaafsan yihiin haddana dee qaarkood sida aad sheegtay ay adiga kugula socdaan een hawshan aada wadid ama wadahadal ha dhex maro maamulkii ama beelaha dhexdoodaba ha dhex maro ama si kastaba xaalku ha noqday ay kugu wargeliyaan in aad adigu sidaas raalli ku ahaato kuna qanacdo iyaguna ay replacement kugu sameeyaan oo qof kale ay geeyaan waa beeshaadiiya taa ma ku qancaysa iyada
aniga horta waxa fiican waxaan ka hadlaynaa inaan isla fahmno dowladnimaan ka hadlaynaa iyo dastuur iyo sharci baan ka hadlaynaa Een, qofka xildhibaanka ah een, marka hore qaab buu ku yimaadaa Een, qaabna wuu ku shaqeeyaa qaabna maaragtay een, xilka maaragtay haddii uu gudan waayo wuu uga tagaa intaba waa kuu sheegay iyadoo si professional ah Een, reerku waxay leeyihiin inay xildhibaanka ay iyaga ay soo doortaan oo ay keenaan Een, xildhibaanku wuu shaqaynayaa hadduu shaqadii gudan waayo siday doonta ha ku dhacdo qodobo waxaa jira dastuuri ah oo xilka uga tegaya xildhibaanku reerna kama qaadi karaan madaxweynena kama qaadi karo baarlamaanna kama qaadi karo cid kalena kama qaadi karto waxa weeye afartiisa sano wuu dhammaysanayaa Een, laakiin waxaa jira qofka hadduu xumaado ama xilkiisa uu gudan waayo een, qodobo waxaa jira oo qabanayo oo hadda sidii ninkii aan kuu sheegay oo ah een, haddii uu maaragtay soo xaadiri waayo kalfadhiyada laba kalfadhi oo isxiga sabab la-aan waa laga qaadayaa anshax xumo hadduu la yimaado qodobo waxaa jira lagu ciqaabo oo mushaharka looga goynayo kalfadhiyada qaar laga maaragtay laga xiraayo oo laga joojinaayo gunnooyinka laga joojinaayo inkastoo waxa aan qaadano oo gunno iyo mushahar uusan jirin buddi anshax baa jiro oo qaabka noocaas haddii uu anshaxiisu xumaado xildhibaanka ciqaabi kara laakiin beel baa maaragtay xil xildhibaan ka qaadayso haddaan waxaan ka hadlayna dowladnimo ay tahay waay haddii la ixtiraamayo oo qaabkii qabaliga ahaa oo soomaalida ahaa haddii la ixtiraamayo beeshayda sagaal iyo tobankii bishaan aan ku jirno oo mey warqad bay soo qortay afar biij ka kooban warqadaas waxa ku qoran waa waa wada aragteen waxaa ku qoran inaan beeshaas aniga aan matalo oo ugu kalsoon yihiin oo kalsoonidooda buuda aan haysto oo aan ku bannaanahay oo qaabka lasoo wado oo wax loo dhowdhowaayana ayan u intamaynin ayna ka soo horjeedaan marka nin ma garanayo aniga xildhibaan ah oo soomaaliya geesuu jooga ha ka joogo beeshiisa ilaa heerkaas ay taageertay ma garanayo marka haddiiba la ixtiraamayo anigu ma garanayo hadda hadalka aad leedahay uma dhama iyo qaar ka mid a hasaan ah iyo ma garanayo beeshayda si waafaq buux ah bay maaragtay ii taageertay wayna ku mahadsan yihiin waxa weeye anigana xildhibaan ilaa iyo laga gaaro shan iyo tobanka abril labada kun iyo sagaal iyo tobanka xildhibaan jubbaland baan ahay hadduu ilaahay nafta i gaarsiiyo marka intaas inaan isla fahmaan jeclaan lahaa
aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa mudane maxamed cali yuusuf oo maanta marti noogu ahaa madasha lixdanka mudane haddii ay jirto fariin kooban oo aad doonayso inaad la wadaagto boqolaalkan qof ee soomaalida iminka life kugu dhegeysanaya lagana yaaba in kumanaan ku dhegeystaan kolku soo galo waraysigaagu meediyaha soomaalida waa maxay fariinta kooban oo aad doonaysa inaad gudbisaa
hal fariin ayaan horta waxaan jeclahay inaan u horumariyo dadka reer jubbaland oo aan xildhibaanka u ahay waxaan leeyahay oraha uu ka tegay naboleon oo waxay ahayd kun habeen oo aad sidii dawacada u noolaatid waxaa ka wanaagsan oo ka qiimo badan hal habeen oo sida libaaxa u noolaatid dadka reer jubbaland waxaan leeyahay nin ama qof aan rukuucin dhabarkiisa lama fuulo luquntiina kor u taaga oo maaragtay geesiyaal noqda oo maaragtay heeryada iska qaada oo dadkan dhibaatada idinku haya la xisaabtama la xisaabtama intaasaan leeyahay reer jubbaland dadkan soomaaliyeed oo dhegeysanayana waxaan leeyahay walaalayaalow waxaad joogtaan intiina badan dalal galbeed ah ayaa ku nooshihiin intiinii wax baratay waxbaa barateen intaan wax baranana aan baranna nolosha iyo wacyiga ay ku nool yihiin ayaa wax baraya qofka shan sano ku nool waddan oo galbeed ah wax badan ayuu baranaya oo nolosha maaragtay adduunka ka baranaya ha taageerinina oo ha ku taageerinina maaragtay si baadilnimo ah rejiim dadkiisii cagta saaraya cagta maaragtay inay mid lugta midig tahay iyo inay lugta bidax tahay qiimo ma kala laha rejiim dadkiisa gumaynaya oo maaragtay ka dhigaya kuwa guulaystay iyo kuwa laga guulaystay ha taageerinina inta aad barateen oo cadaaladda ka barateen oo ilbaxnimada a ka barateen oo dimuqraadiyadda a ka barateen waxa waaye dadkiina ku dabaqa anigana intaasaan leeyahay shacabka soomaaliyeed dhammaan meel ay joogaanba waxaan leeyahay u hiiliya cadaaladda oo jubbaland waa gobol idinka mid ah waxa ka jira u hiiliya aniga personally qof ahaan shaksiyan waxaan ballan qaadayaa erey walba oo aan ku hadlay inaan meel saaro haddii guddi xaqiiqa raadin ah oo heer soomaaliyeed loo diraayo qofka ugu horreeya raacaya ayaan ahay oo haddaan korsi sheegay oo aan sheegay maaragtay dil oo aan sheegay dhac oo aan sheegay maaragtay barakicin intaba haddaan meel saari waayo magaceygaan idiin sheegay oo taariikhdeyda idiin sheegay oo qofka aan ahay baa maaragta idiin sheegay haddaan hal qodob oo ka mid ah aan buufgarayn waayo adduun iyo aakhiraba anaa ka jawaabayo hadalkayga meel ku qabta idinkana wanaagga taageera walaalayaal waa mahadsantihiin
aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa mudane maxamed cali yuusuf oo ka tirsan xildhibaanada maamul goboleedka jubbaland oo maanta waraysi aanu kaga qaadanay madasha lixdanka waxaa waraysiga idiin qaadaya anigoo ah farxaan axmed nuur inta ka horreysa oo waraysigan mid lamid aynu ku kulmi doono dhegaystayaal waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo